ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobaiylabaatanka bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada qodobada maanto isniin ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol iyo lixdanaad oo xiriira ciidamada dowladda suudaan oo la wareegay goobo hor leh oo ka tirsan caasimada waddankaas kadib dagaalla xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen maleeshiyaadka r s f weerar lagu qaaday safaaradda ah dowladda imaaraadka ah ee magaalada alkartuum ciidamada gumaystaha yuhuudda oo weli duqaymo hor leh ka wada waddanka lubnaan dadka yuhuudda ah oo dareemaya khatar uga imaan karta dagaalka oo maamulkoodu kaga jiro mandaqada loogu yaro bariga dhexe in ka badan boqol qof oo ku dhintay duufaan oo ku dhuftay maraykanka iyo mexico sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan afrika in laba kursi oo joogtaa laga siiyo waxa loogu yaro golaha ammaanka ma tala soo jeedin dhab ahaa mase waa xeelad maraykan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhoweeyaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol iyo lixdanaad oo xiriira wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqaymaha yuhuudda ee kawadda marinka khaza waxaan maanta oo isniin ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol iyo lixdanaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqaymo afar labaatankii saac inu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza iyo weeraro xukugal ah oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeeda ciidamada sahayanada yuhuudda ayaa waxay beegsadeen madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah islamarkaana ku taala magaalada beytlaahi ee magaalada khaza dhacda waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacbarayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah madrasadan ayaa waxaa lagu magacaaba abuufaxam waxayna gabaad u ahayd kumanaan ruux oo barakacyaal ah ay ciidamada yuhuudda ka soo barakaciyeen deegaanadooda islamarkaana ay duqeeyeen guryahooda dad aad u fara badan oo barakacyaashaasi ka mid ah kuwo kalena ay dhaawacmeen madrase kaleoo lagu magacaabo abujacfar ayna ku hoyanayeen boqolaal ruux oo ayna ku taal isla magaalada khaza iyo ciidanka yuhuudda duuqin aad u xoogan la beegsadeen sidoo kale duuqin ay ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale duqin ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan shan iyo toban ruux oo kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah sidoo kale duqin ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan shan iyo toban ruux oo kale sida ay sheegayeen dad goobjoogayaal ah waxaana sidoo kale jira dad badan oo duqeynta lagu laayahay deegaanka safdaawiya ee waqooyiga magaalada khaza guri ku yaala ay sidoo kale beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyn kale oo ay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen diirilbalaax waxaa la soo warinaya inay ku shahiiday dad aad u fara badan kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen duqeyntan ayana waxay si gaara u beegsatay guri ay deganaayeen quus shacab ah guri kaleu ku yaala madrasada nuseyraad dukhan ay ciidamada yuhuudda la eegteen waxaa ku shahiiday lix ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan deegaanka xamadoosna ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen gaari ay dad shacabba saarnaayeen oo halkaasi ku socdaalayey duqayntan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee saanada yuhuudda ayaana waxaa ku shahiiday saddex ruux oo ka mid ah dadkii gaadhiga saarnaa halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan dad ku sugan goobtii ay duqayntu ka dhacdo ayaana waxay soo warinayaan in gaadhiga la bisaday uu goobtaasi ku gubtay goob ay iskugu yimaadeen dad qaxooti ah ayaa waxaa la soo warinaya in diyaaradaha daroonka ee maamulka yuhuudda ay duuqimo cashwaayiyah ka geysteen waxaana duqayntaasi bahalnimada ay ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halkii ay jireen dad kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan ciidamada yuhuudda ayaana waxay si toosa u beegsanayaan goobaha ay iskugu yimaadeen dadka qaxootiga ah ay ka soo barakiciyeen deegaanadooda waxaana iyagoo aan xishood lahayn warbaahinta hortooda ka sheegayaan in ay beegsadeen hogaamiyayaal ka tirsan kooxda muqaawamada waxaana taasi mar walba burinaya xaqiiqada ka jirta goobta oo ay warbaahinta soo tawinayaan xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqimo kala duwan oo xagga cirka ah kuwaasoo ay ku shahiideen in badan oo ka mida dadka shacabka ah saxaafadda ayaana waxay soo warinaysaa in duuqimaha xeradaasi ka dhacay ay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxaa sidoo kale jira burbur aad u xoogan oo ka dhashay duqaynta ay geysteen ciidanka saynada yuhuudda guri dabaqaha uu ku yaala bartamaha magaalada khaza waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqayntan ayaana waxay ciidanka yuhuudda si ula kac ula beegsadeen goobtii ay degnaayeen dabaqa iyagoo ogin halkaasi ay ku nool yihiin dad shacab ah xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan xasuuqyada ay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaana waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo kow ruux halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan afartan iyo kow ruux oo kale sida laga soo xiganaya xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo ku dhowaad sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo kow kun shan boqol sagaashan iyo shan ruux halkii ay dhaawacduna marayaan in ka badan sagaashan iyo lix kun laba boqol konton iyo kow ruux oo kale dagaalka gardarada ee ka soconaya khaza ayaana wuxuu galay labiyo toban bilood oo xidhiidh ah waxayna weli si ula kaca u duqaynayaan yuhuudda min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha taqhriirka maalinlaha ee soo saarayso wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana muujinaya xasuuqa afar iyo labaatan saclaha ay gaaraya ciidamada lagu carabiyey daadinta dhiiga abriyada ah guud ahaan dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ayaana waxay gaarayaan boqol soddon iyo toddoba kun oo iskugu jirta dumar iyo carruuraan waxba galabsan sidoo kale waxaa jira tobannaan kun oo shuhada ah oo kuwa saxndhiban burburka dhagaxaanta hoostooda qaramada midoobey ayaana warbixinno ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhulka khaza ay ku hos jiraan wax ka badan afartan milyan oo tan oo qarxyo ah kuwaasoo aan weli qarxin dhanka kale ciidamada yuhuudda waxay weerar xuugugalla ku qaadeen deegaano badan oo dhaca dhulka falastiin ee gumaysiga yuhuudda ku hos jiraa waxayna halkaas yuhuudda ku dileen dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay ku waxyeelayeen kuwo kale waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda deegaanada ay weerareen ku xidheen dad aad u badan oo falastiiniyiin ah una badan dhallinyarada deegaanada daanta galbeed ciidamada yuhuudda waxay subaxii hore maanta weerareen magaalada naabulis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi ku tureen banbooyin aad u xoogan oo dadka shacabka waxyeello adag gaarsiiyey dhismayaal iyo guryo dhowr ah ayaana halkaasi ku burburay ciidamada yuhuudda ayaana waxay daanta galbeed ka wadaan barakicinta baaxsan iyagoona halkaasi xog ku deegaameynayo dadka yuhuudda ah deegaanka taquuc ee dhaca koonfurta magaalada beytlaxam ee daanta galbeed waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen weerar aad u xoogan oo ay dad badan oo shacab ah ku dhibaateeyeen sidoo kale waxay halkaasi ka geysteen howlgal xirxiritaan ah oo ay dhallinyaro badan oo magaaladaasi ku dhaqan ku soo xidheen warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in deegaanka taquuc lagu xidhay wax ka badan toban dhallinyaro oo falastiiniyiin ah waxaana dhammaan dhallinyaradani si toosa loogu dhaadhiciyey xabsiyada dulmiga badan ee ay gacanta ku hayaan ciidamada arxanka daran ee yuhuudda halkaas ayaynu ku marayaan xadgudub iyo tacadiyo ka dhan ah deegaana hoos yimaada magaalada alqudus ee ku hos jirto gumaysiga maamulka saynada deegaanka kaldiya oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada alqudus waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin aad u daran oo dhan weliba ah waxaana jira dad badan oo iyo xadgudubyo kula kaceen guryo fara badan oo halkaasi ku yaalayeen sidoo kale ciidanka yuhuudda dadkii deganaa xoog oga saareen xilooyinka qaxootigana waxay ku dhibaateeyeen dadkii shacabkee degnaa
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye dagaalada ka jira waddanka suudaan ayaa weli halkoodii ka sii socda iyadoo tan iyo khamiistii lasoo dhaafay magaalada al khartuum ka socdeen dagaalo xooggan oo dhex maraya kooxaha arsf iyo ciidanka xukuumadda suudaan maleeshiyaadka damcu sariic ee hoostaga dowladda imaaraadka carabta oo in ka badan sanad ka dagaalamaya dalka suudaan ayaa lasoo sheegayaa inay maalmahan dambe la kulmayeen guuldarooyin isxigxiga kuwaasoo ay ka dhaxleen dagaallo isaga hor yimaadeen askarta suudaan kana dhacay caasimadda waddankaasi al khartuum ciidamada suudaan ayaa la sheegay inay maalmihii lasoo dhaafay guulo ka soo hoyeen dagaalada waddankaasi kadib markii ay maleeshiyaadkan kala wareegeen goobo istaraatiiji oo ka mid ah magaalada al khartuum ay qabsadeen bilowgii dagaalka goobaha ay la wareegeen askarta suudaan islamarkaana dib looga durjiyey maleeshiyaadka arsf waxaa ka mid ah xeryo ciidan oo ay ku lahaayeen bartamaha khartuum suuqa al carabi oo isna ku yaala bartamaha khartuum xaafadda alkadro iyana ka tirsan qarduun baxri meelaha muhiimka ay askarta suudaan la wareegeen maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah saddexda buunde ee jisrul niil al abyad jisrul fatiixaad iyo jisrul xalfaaya oo dhammaantood isku xiraa al khartuum iyo magaalooyinka ee webiga niil kala qaybiyo qabsashada goobahan ayaa ciidanka suudaan waxaa u suurageliyey sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya dalkaasi kadib markii ay duqaymo cir iyo dhul ay ku qaadeen goobaha ay joogaan maleeshiyaadka arsaf dhanka kale xukuumadda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in safaaraddeeda ku taalo waddanka suudaan gaar ahaan khartuum ay la kulantay duqayn dhanka cirka ay ku eedaysay inay ka dambeeyeen ciidanka suudaan balse ma ay sheegin xilliga rasmiga ee uu dhacay weerarka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaa lagu sheegay inay dhismaha safaaradda ay duqayn la beegsatay diyaarad ay sheegtay inay iska leeyihiin ciidanka suudaan weerarkan ayay wasaaraddu ku tilmaamtay mid arxandaro ah waxayna intaasi ku dartay in weerarkani uu geystay waxyeelo soo gaaray dhismaha safaaradda iyadoo suudaan dusha kaga tuurtay inay ku xadgudubtay xeerka uga yaala ilaalinta diblomaasiyadda bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa lagu tilmaamay inay uga dacwoon doonto ururka jaamacadda carabta midowda afrika iyo qaramada midoobey dhanka kale ilaa iyo hadda maanan aragnamana soo gaarin wax war oo ka soo baxay dowladda suudaan kaasoo ay uga jawaabayso eedaynta loo jeediyey xukuumadda imaaraadka carabta ayaa si dadban ugu lugle dagaalka sanad ka badan ka socda waddankaasi waxayna taageero hiil iyo hooba la garab taagan tahay maleeshiyaadka arsf ee guumaadka ku haya shacabka suudaan geesta kale duqaymo isdabajoog ay maamulka yuhuuddu maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen magaalada albiqaac ee dhacda bariga waddanka luubnaan iyo magaalooyinka kale ee dhaca koonfurta waddanka ayaa weli halkaasi ka soconaya saakay waa berigii duqayn ka dhacday albiqaac oo ay fuliyeen diyaaradaha maamulka sahyanada ayaa lagu sheegay war ka soo baxay maamulka yuhuudda in lagu beegsaday tobnaan goobood oo ay aaminsan yihiin inay iska leeyihiin ururka shiiciga ee la baxay xisbullah warka ka soo baxay maamulka yuhuudda ee lagu faafiyey barta ay ciidanka yuhuudda ku leeyihiin tala garaamka ayaa lagu xusay in bartilmaameedyada la beegsaday ay ku jiraan goobo laga tuuro gantaalada ay ururka shiiciga ay ku weeraraan yuhuudda iyo dhismayaal lagu kaydiyo hubka yuhuudda oo weli ku daba jirta xubnaha ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegtay inay sii wadi doonto beegsashada goobaha muhiimka ee ururka ay ku yaala lubnaan oo ay ku jiraan dhismayaasha dhulka hoostiisa ku dhisan dhinaca kale duqayn isla fajarkii maanta oo isniin ay yuhuuddu ka fuliyeen gudaha magaalada bayruud ay la beegsadeen dhismo ku yaala magaalada waxayna halkaasi ku dileen afar ruux kadib dilkii hogaamiyihii ururka shiiciga xasan nasrullah waxay yuhuuddu weerar dhanka cirka ay la beegsadeen xeryo ciidan oo ururkani ku leeyihiin waddanka lubnaan kuna dileen boqol iyo shan xubnood oo ka tirsan sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ugu dambaynna in ka badan hal milyan oo yuhuuda ayaa goobaha looga gambado madaafiicda ku aruuray kadib markii saacadihii lasoo dhaafay magaalooyin ka tirsan dhulka uu xoogga ku haysto maamulka yuhuudda lagu soo qaaday weeraro jihooyin kala duwan uga yimid dadkan ayaa waxaa dhegahooda ku dhibcayay codka digniinta kadibna waxay u kala carareen meelaha malaaji'da loo yaqaana ee laga galo sawaariikhda iyagoona dareemayay cabsi xooggan magaalooyinka sida weyn cabsida uga jirto ee ka mid ah dhulka ay xoogga ku haystaan yuhuudda waxaa ka mid ah xayfa iyo magaalo xeebeedka liilaad xayfa oo kale waxaa laga daaray dhawaqa digniinta kadib markii saacadihii lasoo dhaafay dhanka lubnaan looga soo diray gantaalo kuwaasoo la sheegay inay soo tuureen ururka shiiciga ee la baxay xisbullah liilaad oo kale waxaa ka taagan xaalad cabsi ah waxay yuhuuddu ka baqayaan weeraro uga yimaado jihooyinka ay dagaalku kula jiraan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan in afrika laba kursi oo joogtaa laga siiyo golaha ammaanka ma tala soo jeedin dhab ahaa mase waa xaalad maraykan waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji tan iyo sannadihii ina dhaafay qaar ka mid ah dowladaha caalamka ayaa ku baaqayey in dib u habeen lagu sameeyo dhismaha waxa loogu yeero golaha ammaanka dawliga ah kaasi oo ay ku takrifalaan dowladaha galbeedka iyadoo ay jiraan malafaad tiro badan oo xilligan hadidaya nabadgelyada adduunka dowladda maraykanka ayaana soo jeedisay in laba kursi oo joogto ah majliskan laga siiyo dowladaha dhaca qaaradda afrika kiisaska ugu xasaasisan islamarkaana xilligan hor yaallo waxa loogu yeera majliska ammaanka dawliga ah waxaa ka mid ah gumaadka iyo isirsifeynta yuhuudda oo kaalmaysanayso garab istaagga maraykanka ay ka wado xayndaabka khaza kaasi oo galay muddo hal sano ah iyadoona ay ka dhasheen dhimashada iyo dhaawaca in ka badan boqol soddon iyo toddoba kun oo qof oo muslimiinta reer filistiin ah sidoo kalena lagu waayey toban kun oo qof kuwaasi oo ilaa maanta aan la garanaynin jaan iyo cirib halka ay dhigeen maadaama uu weli soconayo gumaadka uu gumaystaha ka wado jiida khaza waxaa ise soo taraya dhaliilaha loo jeedinaya hay-adda isku magacaawday qaramada midoobay kuwaasi oo ay murtidoodu tahay in qaramada midoobay ay dib u habeen ku samayso haykalka golaheeda ammaanka ah xukuumadda washington ayaana shaacisay in ay taageersan tahay mabda'a ah in dowladaha afrika ay laba kursi oo joogto ah ku yeeshaan majliska ammaanka dawliga ah asal ahaan waxaa loogu yeero golaha ammaanka dawliga ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood kuwaasi oo toban ka mid ah si wareegtaha loo soo doorto iyo shan xubnood oo joogto ah waana dowladaha ku midaysan magaca vito oo iyaga la gooni noqday awoodda diididda iyo oggolaantaba kuwaasi oo kale ah maraykanka ingiriiska faransiiska shiinaha iyo ruushka haddii la qeexa waxa uu yahay majliska ammaanka dawliga ee hoostaga qaramada midoobay iyo shaqadiisa waa hay-adda keliya ee awoodda u leh in ay soo saarto go'aanno fulintooda ay waajib ku tahay dhammaan dowladaha ka wada tirsan qaramada midoobay oo tiradooda la gaarsiiyey boqol sagaashan iyo saddex dowlad kuwaasi oo dhaca qaaradaha kala duwan ee adduunka labiiyo tobankii bishan aynu ku jirna ee sebteembar dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ay garab taagan tahay ololaha lagu doonayo in majliska loogu soo daro laba kursi oo joogto ah islamarkaana ay leeyihiin dowladaha afrika iyo hal kursi oo aanan joogto ahayn islamarkaana la siiya dowladaha yaryar ee dhaca jasiiradaha sida ay tibaaxayaan ila warbaahineed xukuumadda washington ayaa ku dadaalaysa in ay wanaajiso xiriirka kala dhexeeya dowladaha afrika kadib markii ay sumcadda maraykanka iyo suuraddiisaba ay dhulka gashay sababo ku aadan garab istaaggiisa kayaanka gumaystaha ah maraykanka ayaana isku dayaaya in uu xidhiiro la samaysto dowlada afrikaan ah si uu u waajaha shiinaha oo uu sii ballaaranayo nufuudkiisa qaaradda afrika maxamed shaqiir oo ah falanqeeya u dhashay dalka morocco islamarkaana ka faallooda arrimaha afrika ayaa sheegaya in tala soo jeedinta washington ee ku aadan kursiga dowladaha afrika ee golaha ammaanka dawliga ay uga gol leedahay in ay ku wanaajiso calaaqadeeda qaaradda si ay u waajahdo awoodo kale oo caalami ah ayna ishayaan maraykanka khabiirkan ayaa sidoo kale ka hor yimid soo jeedinta maraykanka ee ay danaha guracan ku hooslaaban yihiin waxa uuna carabka ku adkeeyey in ay jiraan dowlado afrikaan ah ayna suurtagal u tahay in ay iskood xuduur oogu yeeshaan waxa loogu yeera majliska ammaanka dawliga ah sida koonfur afrika masar nigeria iyo morocco tala soo jeedinta maraykanka iyo garab istaagga ay washington sheegtay in ay ku kaalmaynayso dowladaha afrika ee kursiga ka raba hay-adda golaha ammaanka dawliga ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay dowlado dhowr ah dalbanayaan in wax kabedel lagu sameeyo dhismaha majliskan kuwaasi oo ay garwadeen ka yihiin baraaziil iyo hindiya dowladda maraykanka ayaa isku dayeysa in ay xoojiso nufuudkeeda qaaradda afrika si gaar ah markii uu faransiiska iskaga ruqaansaday dalal badan oo ka mid ah qaaradda waxaana jira daneyn zaa'id ah oo ay washington ku baadigoobayso xulafo afrikaan ah si ay u wajahdo awoodo kale oo caalami ah ayuu leeyahay maxamed shaqiir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha afrika amaa maxamed al cimraani oo ah ustaad culuumta siyaasadda iyo calaaqaadka dawliga ah ka dhiga jaamacadda cabdilmelig assacad ee magaalada tanja ee dalka morocco waxa uu leeyahay tala soo jeedinta xukuumadda washington ee ku aadan xuduurka dowladaha afrika ee majliska ammaanka dawliga ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowlado afrikaan ah loo diiday in ay kursigan ku matalaan qaaradda kuwo kalena lagu soo dhoweeyey arrintan ayaana qudheeda qayb ka ah siyaasadda galbeedka iyo hagardaamadiisa ka dhanka ah shucuubta caalamka oo waxa uu soo dhoweysanayaa cidda siyaasaddiisa ay taageerayso falalkiisana aanan ka hor imaanayn ayuu leeyahay maxamed al cimraan oo ah bare jaamacadeed oo ku taalla magaalada tanja sidoo kale al cimraani ayaa hubantila'aan ka muujiyey isagoona tilmaamay in uu jira niqaash ku aadan in ay qaaradda afrika majliska ku yeelan karto laba kursi oo ka madax bannaan vito amaba hal kursi oo ay ku hesho awoodda dowladaha ku midoobay magaca vito sida ay khubarada xog ogaalka ahy sheegayaan maraykanka ayaa soo xulan doona labada dowladood ee afrika ku matalayso majliskan isagoona diiradda saari doona halbeegyo uu dowladahaasi ka fiirinayo sida awoodda dowladdaasi ee qaaradda dhexdeeda sidii ay u matali karto dowladaha kale iyo in ay daacad u tahay maraykanka qodobkan ayaana ah midka ugu muhiimsan ee uu maraykanka diiradda saari doono al cimraani ayaana tilmaamay in dowladda morocco ay ku dadaalayso sidii ay iyadu u noqon lahayd dowladda majliskan ku matalayso qaaradda afrika iyadoona isku aragta in ay tahay mid ka mid ah dowladaha ugu horreeya ee qaaradda afrika dhanka kalena xidhiirka wanaagsan la leh maraykanka midowda yurub iyo shiinaha kuwaasi oo ay dhammaantood ku daaban tahay islamarkaana ay daacad u tahay marka la jooga fagaaraha siyaasadda maxamed shaqiir ayaa isna dhinaciisa qaba saadaalin middan ka duwan isagoona sheegay in ay dowladaha majliskan u sharaxan gaarayaan ilaa shan dowladood oo ka mid ah kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan dhanka siyaasadda ee qaaradda afrika kuwaasi oo kale ah koonfur afrika nigeriya masar aljeeriya iyo morocco balse sida ay ku doodayaan dowladaha soo jeedinaya wax kabeddelka qaabdhismeedka waxa loogu yeera majliska ammaanka dawliga ah ee taabacsan qaramada midoobay ayaana ku koobnayn in majliska lagu soo daro dowladaha soo koraya oo ay kuwa afrika ugu horreeyaan laakiinse waxa ay sidoo kale dood ka qabaan asaaliibta shaqo ee majliska iyo sida loo adeegsanayo codka vito oo ah gumaystaha casriga ah ee lagu hagardaameeyo ummadaha dowladaha dhaliisha u qaba majliskan ayaa sidoo kale qaba soo jeedinno kale oo ku aadan kordhinta awoodda golaha guud ee qaramada midoobay iyo yaraynta saamaynta golaha amniga iyo in gebi ahaanba meesha laga saara vito laguna go'aan qaata mar waliba aqlabiyadda codbixiyayaasha
الهدف أن تكون هناك مراجعة ذاتية ومحاولة لوقف وتغيير التصرفات التي نعترف من خلالها أننا نفشل كمجلس إذا لم نتمكن من وقف هذه الحروب وسيكون هناك مزيد إذا لم يكن هناك جسم له سلطة للتدخل وستكون هناك وثيقة نأمل أن يوقع عليها جميع القادة في المجلس وأن نغير تصرفاتنا وأن نكون أكثر حسما si kastaba ha ahaatee soo jeedinnadan oo dhan ayaa ah kuwa aan weli laga doodin iska baddaa in la meelmariyo ee doodahan ayaana ah kuwa dhammaantood lagu lafaguri doona kalfadhiga toddobaatan iyo sagaalaad ee qaramada midoobay kaasi oo bilowday labaatan iyo afartii bishan sebteembar soona idlaan doona horaanta bisha oktoobar
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan in ka badan boqol qof oo ku dhintay duufaano ku dhuftay maraykanka iyo mexico waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow duufaanta nuuca loo yaqaano helan ee ku dhufatay koonfur bari ee dalka maraykanka ayaa dishay ugu yaraan sagaashan qof malaayiin qof ayaa korontadii ka go'day waxaana burburay waddooyin iyo buundooyin iyadoo intaasi lagu darayo daadad khasaare geystay oo ka dhacay florida ilaa virginia halka duufaanta john ee ku dhufatay dalka mexico ay ku dhinteen lix iyo toban qof saraakiisha caymiska iyo khubarada ayaa sheegay horaanta toddobaadkan in qiyaasta baaxadda khasaaraha ka dhashay duufaanta helan ee ku dhufatay maraykanka ay muujinayso in ay u dhaxayso shan iyo toban bilyan iyo ka badan boqol bilyan iyadoo tawaarada taleefanada gacanta ay soo dumeen guud ahaan gobolka boqolaal qof ayaana weli awoodi la inay la xiriiraan eheladooda waxaana lagu biiriyey liiska dadka maqan taliyaha booliska gobolka carolina ee dhacaa dhanka waqooyi ayaa shir jaraa-ida uu qabtay waxa uu saxaafadda u sheegay in ku dhowaad dhimashada badankeeda ay ka dhacday degmada puncoma halkaas oo soddon qof ay ku dhinteen hay-adda gurmadka degdega ah ee federaalka oo hoos tagta wasaaradda amniga gudaha ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta ay burbur xooggan u geysatay habkii biyaha iyo isgaarsiinta iyo qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah sarkaal ka tirsan wasaaradda tamarta ayaa sheegay in ku dhowaad labo dhibic toddoba milyan oo qof ay noqdeen koronto la-aan shalay oo axad ahayd taasoo boqolkiiba afartan hoos u dhacday jimcihii shan iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen gobolka carolina ee koonfureed tirada dhimashada ee gobolka georgiya ayaa gaartay toddobiyo toban ruux halka ay kow iyo toban ruux ku dhinteen gobolka florida sida ay sheegeen guddoomiyaasha goboladan c n n oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta maxalliga ah waxa ay sheegtay in sagaashan iyo saddex qof ay ku dhinteen koonfurta isla xaaladan tirada dadka ku dhintay duufaanta loo yaqaano john ee ku dhufatay xeebaha dalka mexico ee ku dhirirsan badooyinta basific ah ayaa gaartay lix iyo toban qof axadii sida ay mas-uuliyiintu sheegeen ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله